madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay xuska shan labaatan guurada aas-aaska ururka bulshada bariga afrika xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada aruusha ee wadanka tanzaniya kaga qayb galay madasha heer sare ee madaxda dowladaha xubnaha ka ah bulshada bariga afrika taasi oo lagu xusaayay sanad guuradii shan iyo labaatanaad ee aas-aaska ururkaasi shirka ayaa dilada shirka ayaa diradda lagu saaray heerarkii kala duwanaa ee ururka ay soo martay guulaha la gaaray iyo himilooyinka mustaqbalka ee ururka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa si gaara u iftiimiyey muhiimadda ay leedahay xoojinta iskaashiga dowladaha xubnaha ka ururka si loo wajaho caqabadaha guud loo dhiirigeliyo nabadda iyo xasiloonida loogana faa-iideysto fursadaha iyo awoodaha baaxadda leh ee gobolka uu leeyahay wuxuu sidoo kale adkeeyey muhiimadda kobcinta dhaqaale oo waara iyo in la abuuro mustaqbal ifaaya oo dan u ah dhammaan shacabka ku nool bariga afrika